dhowaad ilaa iyo labaatan xildhibaan ayaa mooshin ka keenaya shirkadda d b wall oo horey loogu wareejiyey dekeda magaalada boosaaso xildhibaanada waxyaabaha ay mooshinkan ka keenayaan waxa ay ku sheegeen in d b wall waxyaabihii lagu ballamay ee heshiiska ka mid ahaa in aysan buuxin muddo sanad ka badan waxa ay tilmaameen in dayac xoogan uu ka muuqdo dekedda magaalada boosaaso oo ah isha keliya ee dhaqaalaha puntland xooggeeda uu ku tiirsan yahay waxa ay sheegeen in dekedda dayactir xoogan ay u baahan tahay ilaa iyo intii ay d b wall joogtana in dekedda aan shaqo xoogan laga qaban sida in dayactir lagu sameeyo waxaa kaloo ay sheegeen xildhibaanada in dayactirkii xataa horey uga socon jiray dekedda uu istaagay maadaama lagu haleeyey d b wall inta xildhibaanadan aysan keenin mooshinkan ka dhanka ah d b wall waxaa jiray in dadka deegaanka gaar ahaan magaalada boosaaso waxgaradkeeda ay horey uga hor ay horey uga soo horjeedeen in dekedda magaalada boosaaso lagu wareejiyo d b wall xildhibaanadan badankood waa xildhibaanadii horey u ogolaaday in d b wall ay ka howlgasho dekedda magaalada boosaaso inkastoo ay xildhibaanada ku jiraan kuwa horey u diidanaa in d b wall ay ka howlgasho balse xilligaasi laga codbadiyey oo xildhibaanada badankood ay ogolaadeen kadib markii la horkeenay heshiiska waxay kaloo sheegeen in wasiirka dekedaha puntland uu wakhtigan ku sugan yahay magaalada garowe sidoo kalena ay filayaan in ay u yeeraan oo ay wax ka weydiinayaan sida xildhibaanada ay maanta tilmaameen xildhibaanadan iyagoo kooxo ah oo aada u fara badan ay waxa ay ka hadleen warbaahinta maxalliga ah waxayna muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan iyo qorshihii ay ku bilaabeen mooshinkan ka dhanka ah d b wall